maamulka cabdilfataax xasiisi ee dalka masar ayaa xukun dil ah ku riday toban ruux kuwaasoo lagu eedeeyey inay ka mid ahaayeen ururo ay ugu yeereen kuwo argagixiso ah xilli dhibaatooyin adag laga soo warinayo xabsiyada uu gacanta ku haya maamulkan maxkamad taabacsan nidaamka cabdilfataax xasiisi ayaa soo saartay xukun dil ah oo lagu riday toban ruux kuwaasoo uu maamulku sheegay inay ka tirsanaayeen jamaacada ikhwaanulmuslimiin waxaana sidoo kale lagu eedeeyey inay ku kaceen faral ka dhan ah ciidamada booliiska masar intii u dhexaysay sannadihii labakunsaddexyotobanka ilaa labakunshanyotobanka ragga lagu riday xukunka dilka ah ayaa kala ah yaxya muuse majdi moxamed maxamed cadiya cabdiwahaab mustafa maxamuud abuuxasiyah maxamed ibraahim muscab cabdixamiid cabdulaahi naadir cabdiraxmaan ciise cabdilkhaaliq iyo maxamuud sayid kariim kuwaasoo dhammaantood ku eedaysan inay ka dambeeyeen xasuuqa ciidamo ka tirsan booliiska dalka masar xukunkan ka soo yeeray maxkamadda dalka masar ayaa ku daba faydhaya kuwa noocan oo kale ah oo uu nidaamkan kula kacay dad rayid ah waxaana sannadihii lasoo dhaafay uu maamulka asiisi fuliyey xukunno daldalaad ah kuwaasoo dadka lagu riday ay ka mid ahaayeen kuwo aan lixaadkoodu dhammaystirneen iyo kuwa da ah sanadkii laba kun koob iyo labaatanka waxay dowladda masar xukun daldalaad ah ku fulisay ugu yaraan toddoba iyo toban maxbuus kuwaasoo uu ku jiray macallin dugsi qur-aan oo da ah kaa soo jiray siddeetan sano waxaana sidoo kale raggaasi la toogtay ku jiray nin indhool ah xukuumadda masar ayaa xilligaas toddoba iyo tobanka ruux ay toogatay ku eedeysay inay ka dambeeyeen weerar lagu dilay saddex iyo toban askari oo ku sugnaa saldhig boolis oo ku yaala degmada kardeesa ee duleedka magaalada giza ee dalka masar macalinka dugsi qur-aan ee lagu fuliyey xukunka dilka ah waxaa lagu magacaabi jiray sheekh cabdixamiid jabriil kaasoo aan wax lug ah ku lahayn weerarkaas waxaana ciidanka ay kasoo qabteen isagoo ku dhex jira masjidka wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaas oo loogu magacdaray weerarkii kardaasa xilligaas waxa uu sheekh cabdixamiid iska fogeeyey eedda ah inuu ku lug lahaa weerarka mana uusan ahayn qof ku dhex jiray siyaasadda ama mucaarad ku ahaa dowladda masar tan ayaana muujinaysa sida nidaamka cabdilfataax xasiisi uu u xasuuqa dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan hay-adaha u dooda waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyey maamulka afgembiga ee uu hogaamiyo keligii taliyaha lagu magacaabo siisi in maxkamad la-aan uu dadka iska toogto iyo in dhanka kale galsoorka oo ah mid aan cadaalad ahayn taasina waa midda keentay in kumanaan ruux ay xabsiyada ku jiraan kuwaasoo boqolaal ka mid ah lagu fuliyey xukunno daldalaad ah xabsiyada uu gacanta ku haya maamulkan ayaa waxaa ku xiran kumanaan ruux oo u badan dad shacab ah kuwaasoo aan wax shaqo ah ku lahayn siyaasadda dalka waxayna dadkaasi wajahayaan tacdiibin joogto ah oo ay kala kulmayaan ciidamada xukuumadda masar calaa cabdifataax oo ah maxbuus ku xiran xabsiyada nidaamka asiisi ayaa ka mid ah dadkaas waxaana hooyada dhashay ninkan ay sheegaysaa in wiilkeeda ay la soo daristay xaalad caafimaad darri ah kadib muddo sagaashan maalmood ah oo uu cuntada ka soomay taas oo ay u sii dheer tahay duruufaha kala duwan ee uu ku wajahayo gudaha xabsiga uu ku xiran yahay leyla suweyf oo ah hooyada dhashay calaa ayaa sheegtay in wiilkeeda oo afartan sano jir ah magaciisana uu soo shaacbaxay sanadkii laba kun koob iyo tobanka xilligaas oo ay kacdoonna ka socdeen dalka masar ay hadda haysata xaalad adag isagoona aan awoodin inuu sameeyo wax taxarukaad ah oo la xiriira maaraynta noloshiisa dhab ahaantii waxa uu wajahayaa xaalad adag waxaan dareemayaa qalqal aad u xoogan maadaama aan ogahay in xaaladaha noocaan ah haddii ay sii raagaan ay keeni karaan inay si deg deg ah u baabi'iyaan nolosha bani aadamka ayay tiri leyla oo waraysi siisay wakaaladda wararka ee reyters xafiiska warfaafinta ee dowladda masar kama jawaabin codsi ku aadanaa inay wax ka yidhaahdaan xaaladda caafimaad ee calaa sagaalkii juun waxay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha inay hayso muuqaallo caddaynaya in cabdifataax aanu cuntada ka soomin hase ahaatee ma faafin muuqaaladaas taasoo waxba kama jiraan ka dhigaysa hadalka ka soo yeeray wasaaradda qoyska ninkan masaarida ah ayaa sheegay in maamulka halkaasi ka jira uu wiilkooda ula dhaqmay si naxariis darro ah balse horraantii bishan waxaa loo ogolaaday in laga soo saaro qolkii uu ku jiray oo ay kula xirnaayeen saddex ruux oo kale iyadoona loo soo saaray barxadaha xabsiga si uu nafis u dareemo hooyada dhashay calaa waxay tilmaamaysaa in markii ugu dambeysay ay wiilkeeda ku booqato gudaha xabsiga ay ahayd laba iyo labaatankii bishan juun mar weliba oo aan booqdo waxaan ka fikiraa inay ugu yidhaahdaan markaan maya wiilkaaga xaaladiisu ma wanaagsana waxaana loo qaaday isbitaal ayay sii raacisay hadalkeeda kiiska ninkan masriga ah ee u xiran maamulka masar ayaa si weyn looga hadalhayaa gudaha dalka ingiriiska kadib markii sanadkii tegay uu calaa qaatay dhalashada u k taasoo qayb ka ah dadaalada qoyskan ay ku doonayaan in xabsiga looga soo daayo wiilkooda afhayeen u hadlaya wasaaradda arrimaha dibadda ee britain ayaa sheegay in u k ay juhdi ballaaran ku bixinayso ogolaansho ah in xubno ka tirsan qunsuliyadda ay ku leeyihiin dalkaas booqdaan calaa cabdifataax waxaana uu sheegay inay sii wadayaan dadaal kasta oo ay ku bixinayaan sidii xal looga gaari lahaa kiiskan xukuumadda qaahirana ay kala hadlayaan arrintaas bishii diseembar ee lasoo dhaafay maxkamad ku taalla masar ayaa calaa ku xukuntay shan sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyey in warar been abuur ah uu ku faafiyey baraha internetka labadii bishii abril ee sanadkan ayuuna maxbuuskan sheegay inuu tacadiyo kala duwan kala kulmayo maamulka xabsiga bishii may ee tagtay waxaa ninkan loo wareejiyey xabsi infaraadi ah oo si aad ah loo ilaaliyo kaasoo goordhow laga dhisay galbeedka magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar xaruntan ayayna mas-uuliyiinta masar ku tilmaameen inay tahay mid lagu ballaarinayo xabsiyada uu leeyahay maamulka ka jira waddankaas ka hor inta uusan dilaacin cudurka safmarka ah ee coronavirus maamulka cabdifataax xasiisi ayaa maxaabiista u xiran u ogolaaday in bishiiba laba mar lasoo booqdo taasoo qaadanaysa muddo saacadda ah balse uu soo yareeyey wakhtigaas isagoona ka dhigay in bishiiba hal mar lasoo booqdo iyadoona ay qaadan doonto booqashada muddo labaatan daqiiqo ah sannadihii lasoo dhaafay maamulkan ayaa qaaday xamlooyin ballaaran oo lagu beegsanayo mucaaradka xukuumadda qaahira waxaana xusid mudan in xamalaadkan aysan beegsan oo keliya mucaaradka balse ay ciidamadu xabsiga dhigeen dad badan oo rayid ah kuwaasoo aan ku lug lahayn siyaasadda dalka inkastoo calaa cabdilfataax uu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo dhalashada masar masarna uu ka tago taas beddelkeedana xabsiga laga sii daayo si la mid ah sidaba ay sameeyeen dad isaga la mid ah oo laba dhalasho haystay waxayna hooyadiisu sheegtay in isagu aanu filaynin sidaasoo kale in arrinkiisa lagu dhammeeyo wuxuu nagu yidhi booqashadii ugu dambaysay aan ugu tagnay ma awoodaan inaad halkan iga saartaan waxaan ku dhiman doonaa xabsiga keliya waxaad ku dadaashaan inay gurtaan natiijada geeridayda si kastaba ha ahaatee maamulka afgembiga uu hogaamiyo keligii taliya cabdilfataax xasiisi ayaa tan iyo inta uu xooga ku haysta talada waddanka geystay gumaad iyo xasuuq wuxuushnimo ah oo ka dhan ah shacabka masaarida waxaana xabsiyada dalkaas ay la ciirciirayaan kumanaan maxaabiis ah oo si xaqdarro ah ugu xiran xukuumadda masar